kulankan uu madaxweynuhu la qaatay wafdiga ingiriiska ayaa diiradda lagu saarayay arrimo la xidhiidha xoojinta xidhiirka labada dal ee somalilan iyo ingiriiska ammaanka guud ee mandaqada doorashooyinka mashaariicda horumarineed iyo wadahadalada somalilan iyo soomaaliya madaxweynaha somalilan waxa uu dowladda ingiriiska uga mahadnaqay taageerada ballaadhan ee ay la barbar taagan yihiin somalilan waxaana uu sheegay inay somalilan ka go-an tahay adkeynta xidhiirka beesha caalamka sidoo kalena wadahadalada somalilan iyo soomaaliya ay xukuumad ahaan ka taagan yihiin mowqifkii iyo shuruudihii ay beesha caalamka somalilan hore uga bayaanisay dankooda waxa ay wafdigu ku bogaadiyeen somalilan horumarka laga sameeyey qabsoomidda doorashooyinka iyo sida ay shacab iyo dowladba diyaar ugu yihiin geedisocodka dimuqraadiyadda ee dhinaca doorashooyinka iyo horumarka ugu dambeyntii waxa ay madaxweynaha somalilan iyo madaxda hay-adda dalka ingiriiska u qaabilsan kaalmooyinka caalamiga ah ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano d f i d kala saxeexdeen wejigii labaad ee kaalmada dalka ingiriisku kaga qayb qaadanayaan sanduuqa horumarinta somalilan ee s d f ee lagu maalgelinayo mashaariicda horumarineed ee dalka laga fulinayo waxaa kale oo ay goobta ku kala saxeexdeen heshiis lagu horumarinayo kheyraadka tamarta somalilan kulankani ayaa waxaa madaxweynaha ku wehelinayay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee somalilan mustafa xasan nuur v o a hargeysa